Machadka Shaqaalaha Maamulka Somalilan ayaa maanta imtixaan ka qaaday 826 arday isla markaana soo codsaday waxbarashada uu machadku bixiyo. Ardaydan ayaa soo buuxiyay shuruudaha laga rabay codsiga waxayna maanta u fadhiisteen imtixaan lagu kala saarayay. Agaasime ku-xigeenka waxbarashada machadka Tababarada Maamulka Somalilan Mudane Kaamil ayaa sharaxaad ka bixinaya tirada ardayda sanadkan soo codsatay machadka.
Halkan maanta machadka shaqaalaha dawladdu wuxuu ku daahfurayay imtixaankii soo gelitaanka machadka oo maanta ay bishu tahay siddeed tobankii bishii tobnaad shaqaalaha ama ardayda maanta ka qayb galaysay afar qaybood ama afar dhibaaman oo machadka uu leeyahay oo undergraduate-ka ah ama digriga waxbarashada koowaada ayaa waxaa maanta halkan ku gelaya imtixaan arday tiradoodu tahay siddeed boqol iyo lix iyo labaatan arday oo ka kala socda afar waaxood oo machadka uu leeyahay qaybta undergraduate-ka ama waxbarashada heerka koowaad oo kala ah xisaabaadka ama accountingka public administrationka oo ah qaybta maareynta arrimaha dawliga ah human resource management oo ah qaybta cududa shaqaalaha ah iyo qaybta sharciga oo ah lowga ardaydaas oo imtixaanka maanta u fadhiisatay muddo dhowna ay kusoo kala bixi doonaan hadduu ilaha idhaahdo oo ardayda inta ku guulaysata oo keentaa derajada looga baahan yahay inay ugu gudbaan waxbarashada qaybta dhigashada ayaa maanta halkan aanu ku daahfurnay marka dhammaan ardayda imtixaanka gelaysa waxaan u rajaynaynaa guul iyo insha allah inay ka mid noqdaan machadka shaqaalaha dowladda hadduu ilaahay idhaahdo ardaydaa soo gelaysana waxaan leenahay nasiib wanaagsan baan idiin wada rajaynaya dhammaantiin machadka horumarinta waxbarashada maamulka somalilan ayaa sanad kasta qaato arday cusub kuwaasi oo wax ka barta kuliyadaha kala duwan ee machadka ka baxo iyagoo fursado shaqo looga raadiyo maamulka somalilan hay-adaha iyo goobaha kale ee waxbarashada